بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الصابوني رحمه الله الصلاة خلف الإمام البر والفاجر والجهاد معهما عنوانك ولبعض النسخ, النسخ أعير ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ويرى أصحاب الحديث أصحاب الحديث وحي أركان أو قبان الجمعة والعيدين وغيرهما جمعها يلبد عيدية غير كوضا من الصلوات إن لغتو كان خلف كل إمام إمام والبقداشيس إمام كاسو مسلم مسلمة برا كان أو فاجرا imaamkaasi mid baari ahaaya ama mid faajira labada midkuu noqdaba waa lagu gadaal tukanaya maadaama uu muslim yahay wa yarawna waxay arkaan ahlu sunnaha jihaada alkafarati macahum gaalada in lala jihaadayo macahum ay maca ala'imma wain kaanuu a'imadaasu haba ahaadaan jawaratan fajara jawara bimacnaa waa dalama haba ahaadaan kuwa dalamo ah fajara oo fujaara maadaama ay muslimiin yihiin wa yarawna waxay arkaan oo ay qabaan adducaa'a lahum a'immatu lmuslimiin in loogu duceeyo bilislaaxi waاltawfiiqi waاsalaaxi in loogu duceeyo bilislaaxi wax hagaajin waاtawfiiqi iyo waafa iyo maaragta tawfiiq in ilaahay waafajiyo waاsalaaxi iyo salaax iyo wanaag ayay ugu ayay qabaan in loogu duceeyo wa basti alcadli iyo cadliga faafintiisa fi raciya raciyada dhexdooda ay ku faafiyaan ayaa loogu ducaynayaa walaa yarawna mana arkaan oo ahlu sunnaha ma qabaan alkhuruuja calayhim madaxda muslimiinta in lagu baxo bisayfi sayfna lagula baxo wa in ra'ow minhum haba ka arkaano a'immada haka ka arkaano alcuduula can alcadli inay ka leexdeen cadligii ila ljawri dulmi ay u leexdeen jawri xadgudub waalxayfi xayf iyo jawr waa iska agdhow yihiin bimacnaa eex ay haba ka arkaano ee ku bixi maayaan wa yarawna waxay arkaan ahlu sunnaha qitaala alfi'ati albaaqiya kooxda xadgudubtay ee baqiga iyo xadgudubka samaynaysa in lala dagaalamo xataa tarjica ilaa ay u noqoto kooxdaasi ilaa taacati alimaami alcadli imaamka cadliga taacadiisa ilaa ay u noqoto hadalkan kooban sheekha raxmat ullahi caleyh wuxuu ga hadlay masaa'il fara badan oo ka mida min masaa'il alcaqiida mas'alada koowaad waa asalaa khalfa ala'imma wa in kaanuu jawaratan in salaadaha lala tukado a'immada iyo madaxda muslimiinta ah haddii ay doonaanba ha noqdaanoo kuwa daalimiina shardi maahan inay saalixiin yihiin taa waa masalada koowaad masalada labaad uu ka hadlo waxaa waaye adducaa liwulaati اlumuur in loo duceeyo wulaat اlumuur اlmuslimiin oo loogu duceeyo inay wax hagaajiyaan in ilaahay waafajiyo oo maaragtay khayrka ilaahay waafajiyo salaax iyo wanaagna loogu duceeyo iyo in ilaahay waafajiyo inay cadliga ku faafiyaan dadka dhexdooda wa adducaau lahum masalada kale uu ka hadlay waxa waaye aljihaadu macahum ayaga macood in lala jihaado gaalada oo taxta raayatihim laga dagaalamo raayadooda hoostood masalada kaleo ka hadla waxaa waaye cadamu alkhuruuji cala ala'imma wain kaanuu dalamatan a'immada iyo madaxda muslimiinta ah inaan lagu bixin hadday doonaanba daalimiin ha ahaadaan masalada ku xigto ka hadla waxaa waaye alfi'atu albaaqiya in lala dagaalamaayo ilaa ay u soo noqdaan ilaa taacati alimaami alcadl waa qolada taacada imaamka ka baxday oo ka fallaagowday waa lala dagaalamayaa ilaa ay u soo noqdaan ilaa taacati alimaami alcadl marka masaa'il badan uu ka hadlay faqaraadkan kooban mas'alada koowaad oo ah asalaa khalfa ala'imma wuxuu yidhi asxaabu alxadiid waxay arkaan jumcaha iyo ciideynka iyo salaadaha dhanba in la tukanayo khalfa kulli imaamin muslimin imaam walbo muslima gadaashii baran kaana aw faajiran maadaama uu muslim yahay gadaashiisa tukashada lagu tukanayo waa mashruuc hadduu xataa daalim yahay uu faajir yahay soo salaaddiisu ansixi mayso hadduu sidii loogu talagala salaadda ula yimaado way ka ansaxaysaa man saxat salaatuhu saxat imaamatuhu qofkii salaaddiisu ay sugnaato imaamnimadiisuna waa saxiix oo dujinaayo dadka dhan kale markii laga fiiriyana maslaxa ku jirto waxay tusinaysaa ijtimaacu alkelima waxaa kaloo laga yaabaa inay mafsada ka timaado haddii aad diiddo inaad ku gadaal tukato ama aada la tukato ilan waa imaam awooddii marka beledkaasi asigaa haysta waxaa laga yaabaa inuu dhibaateeyo ciddu u arko inaysan la tukanayn ama uu ka aamino inaysan u aaminsanayn inuu muslim yahay arrintaanna waa arrin ay salafku isku waafaqsanaayeen laga soo bilaabo min aلصaxaaba waman bacdahum waxay ahaayeen kuwa ku tukada khalfa ala'imati اlfujaar iska daa kuwa saalixiinta ah a'immada fujaarta gadaashooday ku tukan jireen a'immada waxaa laga wadaa waa madaxda xajaaj ibnu yuusuf oo macruuf ku ahaa jawrka iyo dulmiga iyo dhibaataynta iyo laynta faraha badan uu dadka layn jiray haddana maca daalika saxaabada qaar ka mid ah gadaashiisay ku tukan jireen markuu salaadaha dujinaayo asaa salaadaha dujin jiray meeshu meesha uu joogo markaas saa imaamaha xaafidulqur'aanna waa ahaa salaadadka asaa ka bixin jiray cabdullahi ibni cumar iyo anas ibni maalik iyo kayrkood waxay ku tukan jireen khalfa alxajaaj xajaaj gadaashiisa xajaajay ku gadaal tukan ku gadaal tukan jireen kadalika alimaamu axmed calayhi raxmat ullah a'immadii zamankiisa joogtay ayaa ay ka mid ahaayeen qaar dhibaateeyey fii mas'alati khalqi اlqur'aan imtixaanaadkii ibtilaa'aadkii faraha badnaa imaam axmed maray haddana maca dalika wuxuu arkay asalaa khalfahu waana ku gadaal tukan jiray oo wuxuu arkaayey in in lagu gadaal tukadahay ay tahay mashruuc gadaashooda lagu tukanayo inay mashruuc tahay oo ay bannaan tahay taasi marka waa mas'alo qowlan wa camalan ay salafku u samayn jireen qowlanna waa ta hadalladooda hadalkaana ka mid ah oo waa mas'alay qabeen ficil ahaanna waa u samayn jireen inay ku tukadaan khalfa ala'ima sawaaءun kaanuu fujaaran aw cuduulan wa yarawna jihaada alkafarati macahum waxay kaloo arkayeen in gaalada lala jihaadayo ayadoo lala socdo a'immadaas shardi maahan imaamku inuu saalix yahay xataa asagoo faajira waxaa la noqonayaa macah maadaama uu yahay imaamu lmuslimiin waxaana lagu adeecayaa fii taacati اllaah wain kaanuu jawaratan fajara jawara bimacnaa waa dalama haba ahaadan kuwa daalimiina oo fajara fujuura fujaar ah waxay kaloo ahlu sunnaha arkeen in loogu duceeyo a'immada bilislaax waltawfiiq wasalaax waa loo ducaynayaa maxaa yeele ducada ayaga loogu ducaynayo in ilaahay waafajiyo maslaxadeeday usoo noqonaysaa hadduu ilaahay waafajiyo raciyaday usoo noqonaysaa iyo dadkay maamulaan ama ay u taliyaan laakiin taa beddelkeeda haddii la habaaro habaarkaasi haddiiba maalan ilaahay aqbalo oo dhibaata ay ku gaarto dhibaatadaasi waxay kula soo noqonayaan cala raciya haddii la idhaahdo balaayo ha aragto musiiba ha ku dhacdo musiibadu markay ku dhacdo hadda musiibada waxay la soo aadayaan dadkay u talinayeen ayagoo ku dhibaataynaya laakiin haddii bilislaax wasalaax loogu duceeyo wabasti alcadli sida hadda sheikhu sheegay inay cadliga faafiyaan oo ilaahay ducada aqbalo subxaana wa tacaala hadday madaxdu hagaagto racyadu waa hagaagayaan dadka atbaacda ah way hagaagayaan waxayna yidhahdaan culummadu salaaxu lumam iyo fasaad ulumam saddex qolo ayaa sabab u noqda hadday saddexdaa qolo hagaagaan mujtamacu waa hagaagaa haddii saddexdaa qolo ay yihiin saddex qoloo faasidiinana mujtamacaasi wuxuu noqonayaa mujtamac faasida aqlabka sida badan waa raacaya fi lkhayri washari ku raacaya intaba qolo waa a'immada iyo dadka madaxda ah ilaan awoodii nufuuday leeyihiin maadaama fulintii iyo awooddii ayaga ay haystaan xataa kuwii dadkii fiicnaa waxay isku dayayaan inay ku ijbaaraan oo ay ku qasbaan xumaantooda xumaantana waa nashrinayaan waa faafinayaan dadkuna waxay noqonayaan intooda badan kuwa raaca raغbatan aw rahba qolada damac ay ka damcayaan waxyaabaay haystaan iyo hanti ay siinayaan iyo dhaqaal ay siinayaan ku raacda iyo qolo cabsi ku raacda qolada labaad waa alculamaa hadday culammadu fasahaadaan oo dadku ay noqdaan ayagu dadkii kuwa u horkacaya adduunyada iyo fidada adduunyada iyo dhibaatooyinka iyo fasaad اdiin wadunya mujtamacaasna waa fasahaadaya inta badan maxaa yeeley culimmadu waa indhaha mujtamaca waay ay wax ku arkayeen waa dadka ay haaliban ka dambeeyaan ay aaminsan yihiin inay yihiin kuwa khayr ku hogaaminaya ninkii marka laga rajaynayo inuu khayr mujtamac u hogaamiyo hadduu shar u horkaco dhibaato weyn u geysanaya qaybta saddexaad waa alcubaad cubaaddu waa culamo u ekaayaal wey culammaday u eg yihiin culamo maaha laakiin dadku waxay ugu kadsoomayaan inay culamo yihiinay ugu kadsoomayaan oo waxay u maleeyaan inay culammada ka mid yihiin walaysuu min alculamaa alcubaad waa dadka cibaadada u go-a cibaadada macnaha salaada iyo soomka iyo waxyaabaha u go-a cilmigana aan baran qaarkood waxay samaystaan meelo gaar ah ay ku khalweeyaan oo afar iyo labaatankan saa halkaasuu marna seexanaya marna waa ku dhex cibaadaysanaya laakiin cibaadadaasi waa mid jahli ku dhisan maaha calaa cilmi kuwaasi dadku maxay ka aaminsan yihiin inay yihiin dad saalixiinah ummaddana khayr iyo wanaag u horkacaya hadday ayagu fasahaadaan mujtamaca ayagana fasaaday u keenayaan oo waxay u sababayaan fasaad ولذلiكa الإmام المبارك رaحمaة الله عليه وxuu yhi وهل أفسد الدين إلا الملوك ورهبان سوء وأحباarها diinka yaa فسhaadiye buy ilaa boqorada iyo ruhbaanta xun ruhbaanta waa cubaada iyo أحbaarta أحbaarta waa culmada الأحباar waa العuلaماء saddexdaa qolo mooye mcid kale diinka فسhaadisa manaa saddexdaas qolo ayaa فasaad الdiin ka yimaada marka a'imaة اlmuslimiin waxay leeyihiin saamayn badan maadaama saamayntoodu ay xoog badan tahay hadday hagaagaanna hagaaggaa xoog badnaanaya hadday fasahaadaanna fasaadkaa xoog badnaanaya lidaalika in salaax loogu duceeyo bastu اlcadli bayna raciya loogu duceeyo waa maslaxa caama oo dadka muslimiinta guud ahaan maslaxa u ah wuxuu kaluu shiiku ka hadlay alkhuruuj calayhim inay inaysan bannaanayn ahlu sunnahana ma qabaan alkhuruuj calى اla'ima oo ma hadday hagaagsan yihiin oo cuduul yihiin miyaa laga wadaa maye wuxuu yidhi wain ra'w minhum اlcuduula can اlcadli ilى اljawr haba ka arkaan mujtamaca a'immadooda ha ka arkaano inay ka leexanayaan cadliga oo jawr iyo dulmi ay u leexanayaan hadday rabaan ha ka arkaane uma bannaano inay ku baxaan maadaamuu muslimiin marba hadday muslimiin yihiin laa yajuusu اlkhuruuju calayhim masaladaasna wax badanaa malayna inaad kusoo marteen fii kutub اlcaqiida wfii kutub اxadiiث intaba kutub xadiiثna in badan culamadu waa kusoo naqliyaan fi صaxiixayn iyo kayrkoodba axaadiiثa ku jirta ee ka hadlaysa cadam اlkhuruuj calى umaraaءi اlmuslimiin wain kaanuu ظaalimiin hadday doonaan ظaalimiin ha ahaadaan arrintaasina waxaa ku soo aroortay axaadiiث fara badana kusoo aroortay hay aad u fara badan ayaa ku soo aroortay bacd اlmualifiin oo jamciyey ilaa konton afartan xadiid waa ka badan yihin axaadiida saxiixada ah ee ku soo aroortay fii cadami اlkhuruuji calaa wulaati umuuri اlmuslimiin waxaa ka mid ah xadiidkii nebiga alayh الsalaatu wasalaam uu yidhaahday waxaa imaan doona umara iyo madax nebiga alayh الsalatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey in maaragtay ay idin nacayaan wuxuu yidhahdo tubqiduunahum wa yubqiduunakum waad necab tihiin ayagoona waa idin necab yihiin wa talcanuunahum wa yalcanuunakum waa meel fog waayo ayagana waa idin necab yihiin adinkuna waad necab tihiin waa idin lacnadayaan adinkuna waad lacnadaysaa soo dad kale fogaaday maaha waa dad kala tegay waa saxaabadu markuu nebigu hadalkaa sheegay calayh isalaatu wasalaam waxay dhaha rasuulka ilaahayo ma waanan la dagaalamaynin kaa noocaasa midna necab annaguna aan necabnahay la lacnadaya annaguna aan lacnadayno hadda waxba iskuma keen ag yaallaan ma waana la dagaalamayn waa diiday calayhi salaatu wasalam wuxuu yidhi laa maa aqaamu salaa maya buu yidhi intay salaadda ogaayaan intayba tukanayaan ma idiin bannaano inaad ku baxdaan aadaba isnacdaan dabcan waxa la isku nacaayana waa xumaan iyo dulmi iyo cadlidarroo jirta laakiin haddana maca daalika ma bannaano in lagu baxo xadiid cubaada ibnu saamit radia allahu canh waxyaabahay nebiga kula mubaayacoodeen waxaa ka mid ahaa cala asamci waaaca fi lmanshati walmakrahi wa calaa aharatin calayna waxaa nebiga beeco kula galna buu yidhi maqal iyo taaco inaan maqalnoon adeecno umarada iyo wa calaa aharatin calayna yani fi lmanshati walmakrah ay fii xaali nashaad iyo xaaladda aan nashaad lahaynoo la karaahiyeysanaya intaba iyo markay wax nagala gaar noqdaan oo xuquuqdii aan lahayn noo diidaan inaan maqalno oon adeecno ayuu nebiga nagula mubaayacooday buu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa sidaa loo amraaya waxa way waxaa la dhowraayaa oo la ilaalinayaa ijtimaacu اlkelima wa cadamu tafaruq in dadku ay noqdaan umma waaxida maxaa yeelay imaamkan faajirka ah dulmiga iyo fujuurka uu samaynaayo waxaa ka weyn markii lagu baxo midda ka dhalanaysa waxaa ka weyn waxa ka imaanaya laba mafsada hadday kulmaan qawaacidda sharciga maxaa ka mid ah midda yaraa la qaataa si loo dafciyo midda weyn arrintaanna waa min hada albaab markii la leeyahy waa faajir dabcan mafsadaa jirta fujuurkiisu waa mafsada inuusan caadil ahayn waa fasaad oo dulmiyuu geysanayaa laakiin dulmigaas uu geysanaayo haddii loo barbardhigo markii lagu baxo waxa ka imaanaya oo dhiigga faraha badan lela daadinaayo waxyaabo fararacyadii ama adduunyadii iyo diinkii oo dhammaan fasahaadaya ku saamoobayaan cadowgoo loo nuglaanayo oo loo jilcanaanayo tafaruqa iyo kala tagga muslimiinta fasaad aad u fara badanaa ka dhalanaya fasaadkaas weyn si loo dafciyo waxaa la qaadanayaa midkan yar ayaa loo dul qaadanaya saasuu nabigu boorriyey calayhi salaatu wasalaam walidaalika culimmada waxay yidhaahdaan hal habeen oo imaaro la'aana ama imaam la'aana waa habeen waaxid fii leyla waaxida waxaa ka khayr badan bay yidhaahdeen lixdan sano oo imaam faajira uu haysto lixdan sano imaam faajir uu maamulaayo ayaa waxay ka khayr badan tahay hal habeen oo maamul la'aana ama imaam la'aana arrintaasina markaad waaqica fiiriso waa arrin waaqica waay maxaa yeele waxa fasahaadaaya iyo waxa baaba'aya iyo dhibaatada diin iyo adduunyaba soo gaaraysaa ka weyn midda asiga uu keenaayo ama uu la imaanayo wa yarawna qitaala alfi'ati albaaqiya alfi'a albaaqiya waa qolada xadgudubtay ee ka baxday daacat alumaraa ee goonida u baxday qoladaas waa lala dagaalamaya waa qolada baqiga iyo dulmiga wadda waay waana kuwa allah subxaana wa tacaala qur-aan ku sheegay wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaصlixuu baynahuma fain bagat إxdaahuma calى اlأkhraa faqaatilu alatii tabqi xataa tafi'a ilaa amri اllah ilaa ay soo noqoto halala dagaalama buu yidhi alla subxana wa tacaala wuxuu yidhi xataa tarjica ilaa طaacati اlimaami اlcadl ilaa ay usoo noqoto daacada imaamka caadilka ah wa yarawna waxay kaloo ahlu sunnaha arkaan yarawna bimacnaa waa yactaqiduun waxay aaminsan yihiin oo caqiidaysan yihiin alkafa cama shajara bayna asxaabi rasuuli اllaah sala اllahu calayhi wasalam waxay arkaan alkafa in laga joogsado camaa shajara wixii khilaafee dhacay bayna asxaabi rasuuli اllaah sala اllahu alay wasalam saxaabada nebiga dhexdooda wa tadhiira alalsina waxay kaloo qabaan carabada in laga nadiifiyo can dikri maa yatadammanu cayban lahum sheegidda wax kulansanaya ceeb saxaabadu ay leeyihiin in carabka laga nadiifiyo laga dahiro wa naqsan iyo naqsi wixii kulansanaya fiihim ay fi saxaaba saxaabada ku sugan wa yarawna waxay arkaan oo ay aaminsan yihiin attaraxuma in loo taraxumo calaa jamiicihim saxaabada dhammaantood in la yidhahdo raximahum اllahu jamiica wاlmuwaalaa iyo in la xiriiriyo likaafatihim saxaabada dhammaantood wakadalika sidaasoo kale yarowna waxay arkaan ahlu sunnaha tacdiima qadri aswaajihi radia allaahu canhunna in la weyneeyo qadarka xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam waadducaa'i lahunna waadducaa'a lahunna iyo in loo duceeyo ayay arkaan wa macrifata fadlihinna iyo fadligooda in la garto waliqraara iyo in la qiro biannahunna ummahaatu lmu'miniin inay yihiin ummahaatu lmu'miniin in la qiro faqaraadkan wuxuu uga hadlayaa masaa'il ku saabsan saxaabada radia allaahu canhum hore waxaan usoo marnay alkhulafaa alraashiduun radia allaahu canhum halkan wuxuu ka hadlayaa guud ahaan saxaabada min caqiidati ahli sunna waljamaaca waxaa ka mid ah in laga haysto oo laga joogsado wixii saxaabada dhex maray khilaafaad waxaa jiray saxaabadu dhex mara saxaabadu waa bashar macsuumiin ma aha maadaama aysan macsuumin ahayn insaanku waa gafaya khaطa'na waa leeyahay laakiin akhطa'doodu waa maqmuura fii bixaari xasanaatihim badaha xasanaadkooda ayaa lagu dhex baabi'iyey oo ay ku dhex yacni lagu dhex tirtiray akhطa'dooda iyo waxyaabihii saxaabadii ka dhacay xasanaadkooda aad u badan radia allahu canhum fadligooda aad iyo aada u sarreeya waxayna ahaayeen dad mar walba ijtihaadaya oo dadaalaya hadduu xaakimka ama caalimka uu ijtihaado ijtihaadka uu asiibo wuxuu ku ijtihaada hadduu xaqa asiibo laba ajaruu leeyahay sida nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam haddii uu hal yacni hadduu gafo oo ijtihaadkii dadaalka uu ku gafo hal ajaruu leeyahay khaطa'aasi gafkaasna waa maqfuurun lahu waa loo dhaafaya ilaah u dhaafaya subxaana wa tacaala taa badelkeedana xasanaa la siinaya idan maray dembiilayaal yihiin ma jirto saxaabada marka radia allahu canhum wixii dhex maray oo khilaafaada fii maa baynahum waa wax ijtihaad ku dhacay waay waa wax ijtihaad ku dhacay oo labada qoloba mujtahidiinay ahay laba qolo hadday iskhilaaftana laa shaka qolaa xaqa ku taagan xaqu labadaba ma noqon karo haddii wax laysku khilaafo waxaasi laysku khilaafo qolaa xaqa waafaqaysa laakiin qoladii waafaqday iyo qoladaan waafaqin labadaba ma'juuriin waayo qoladii waafaqdana laba ajaray leeyihiin qoladii xaqa aan waafaqinna hal ajaray leeyihiin idan maray dhaleecayn mudan yihiin iyo naqsi ma jirto caqiidada ahlu sunnaha waxaa ka mid ah in laga afhaysto camaa shajara bayna asxaabi rasuuli llahi sal l slm wixii dhex maray iyo khilaafaadkii dhexdooda dhacay bayna mucaawiya wa caliy radia allaahu canhumaa iyo saxaabadii kala raacday ama la kala safatay arrintaasina ma ahan wax looga sheekaynaayo sida looga sheekeeyo ghaswatu badrin iyo waa uxud iyo ghasawaadkii nebigu ka qayb galay calayhi salaatu wasalaam iyo siiradii ambiyadii iyo saalixiinta ma ahan saasoo kale in looga sheekaynaayo bal midaanoo kale ma la faafiyo mana la nashriyo khaasatan bayna alcawaam caamada dhexdood alimaamu dahabi raxmat ullahi caleyh wuxuu yidhaha yuwaa walaa yurwaa yuwaa walaa yurwaa waa la duuduubaa mana la wariyo buui waxayna khata ah oo culimmadu ay khata u ictibaariyaan inuu qof muxaadirah ama wax jeedinaya intuu mujtamac soo hor istaago ou ka taariikheeyo wixii saxaabada dhex maray akhtaaday ka mid tahay maxaa yeele dadkan markaad uga sheekayso cali iyo mucaawiya isdilay radia allaahu canhum iyo doqolooyinkii la kala safnaa dadkuna ay caamo yihiin waxaa laga yaabaa in iraa maxay isku dileen soo saxaaba ma ahayn ila ma fahmi karaan caamadan hebelaa mujtahida iyo kan maaragta mujtahida mujtahida laba ajar leh midna hal ajaruu leeyaha ma fahmaayaan waxaa laga yaabaa marka inaad fidnayso dadkaad waxaas uga sheekaynayso fidnay ku tahay waxaa suuragala qofku si deg dega inuu labada mid ula safto uu yidhahdo cali aa fadli badan radia allaahu canh ee mucaawiya muxuu cali ka rabay walidaalika shiicada markay rabaan qofka inay ugu yeeraan tashayuca iyo shiicinimada arrintaanay ka soo galaan iyo saxaabadii wixii dhex maray oo ayagu marka ay leeyihiin mucaawiya ayaa khata iyo qaladka weyn galay halkaas qofka marka qalbigiisa shay-an fa shay-an waxaa u gelaya bowdu mucaawiya inuu mucaawiya necbaado mucaawiyana waa saxaabi jaliil radia allahu canhu lama ogola axad saxaabada ka mida qalbigaaga inuu necab u galo sax maaha saxaabigaasi ama mid weyn ha noqdo ama mid yar ha noqdo mid fadligiisu weyn yahay oo ballaaran yahay ha noqdo ama mid hooseeya ha noqdo saxaabadu waa kala fadli badan yihiin laa shaka laakiin dhammaan annaga waxaa nalaga rabaa inaan ugu- u ducayno radia allaahu canhum aan dhahno waxaan khayr iyo wanaag ahayn aanan ku sheegin laa yudkaruuna ila biاljamiil faman dakarahum bisuuءin fahuwa calىa gayri sabiil qofkii xumaan ku sheega dariiqa xaqa ku futaagan maa waa daal qofkii saxaabada xumaan ku sheega waa qof baadiyeysan waay khayr iyo wanaag oo dhan ay nooga horreeyeen nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ay garab istaageen diinta islaamka nashrinteeda ayaa waxay ku bixiyeen bilgaali waalrakiis wax kastoo sarreeya iyo wax walba oo rakhiisa waxay ku bixiyeen fii nashri اddiin naf iyo maali u hureen say diinkan u faafi lahaa halabaduna ay ula yeelan laha yani u yeelan lahaayeen dadka muslimiinta ilaahay baa ammaanay subxaanaه wa tacaala oo ka raali noqday jumlatan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إذا ضد إلهي كرال النقضة إن العرب كاو كتاكتاي وغلط يا منكر قضايات كدح مرنا وإن أتكأف هاي ستوى لقما شيكي لقما تاريخ سي إلا سجود إن لو شيكا يا مويان لما تفصيل لما فافاي مر والبوت شيكتنا وحل الرباء مسوا هذا القاضي inaad fahamsiiso dadka aad la hadlayso inay yihiin saxaabada dhammaantood mujtahidiin dhammaantood inay dadaaleen dhammaantood inay ma'juurin yihiin oo qolo dambaa wadaay aysan ku jirin qolo dembi gashay oo dembiilayaal waa laleeyahay ma jirto dhammaantood ma'juuriin waay wa tadhiira alalsina waxay kaloo arkaan carabada in laga dahiro oo laga nadiifiyo can dikri maa yatadammanu sheegidda wax kulansanaya cayban lahum cayb saxaabadu ay leeyihin wax kulansanaaya sheegiddooda in carab carabada laga dahiro wa naqsan iyo naqsi wax kulansanaya fiihim saxaabada dhexdood ku sugan in carabada laga dahiro carabkaaga waa inaad ka dahirto waxyaabahaas taa beddelkeeda wa yarawna waxay arkaan altaraxum calaa jamiici jam- dhammaantood in loo taraxumo in la yidhaahdo radia allaahu canhum in la yidhaahdo raximahum ullah jamiican wاlmuwaalaat likaafatihim iyo dhammaantood in la xidhiiriyo muwaalaadku waa waa maxaba iyo jacayl in la jeclaado la xidhiiriyo saxaabada dhammaantood qalbigaaga aad ka jeclaato qalbigaadu ay ku weynaadaan asxaabu rasuuli اllaah salى اllahu عalayh wasalam wakadalika sidaasoo kale yarowna waxay arkaan ahlu sunnaha tacdiima qadri aswaajihi radia allahu canhuna in la weyneeyo qadarka xaasaskii nebiga calayh الsalaatu wasalaam xaasaska rasuulka calayhi salaatu wasalaam qadarkooda in la weynayo maxaa yeeley waa aswaaju nabiy calayhi salaatu wasalaam waa xaasaskiisa fi dunya waalaakhira waadducaa lahunna iyo in loo duceeyo xaasaskii nebiga calayhi salatu slam in loo duceeyo annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum waaswaaju ummahaatuhum waxaan soo marnay wa ummahaatu lmu'miniin maxay ummahaatu lmu'miniin ku yihiin fi اlxurmati wاltakriimi wاlاxtiraam waa ummahaatu lmu'miniin waa inaad weynayso waa inaad qadariso waa inay qalbigaaga ku weynaadaan oo aad dareensan tahay mid walboo ayaga ka mida inay hooyooyinka ay ka mid tahay waa ummahaatu lmu'miniin wa macrifata fadlihinna iyo fadligooda in la garto waxay arkaan ahlu sunnuhu in fadligooda la garto wاlqraara iyo in la qiro bannahuna ummahaatu اlmu'miniin inay ummahaatu lmu'miniin inay yihiin in la qiro arrintaani waxay raddi ku tahay cala araafida waashiica raafidada shiicada ah ayay faqaraadkan raddi ku yihiin saxaabana kama nabadgelin ummahaatu lmu'miniinna kama nabadgelin radia allahu canhum ajmaciin wayactaqiduuna ahlu sunnuhu waxay caqiidaysan yihiin wayashhaduuna ay qirayaan ana axada axad laa tajibu lahu ljanna jannada inaysan u waajibayn masaladan masalo kaloo caqiidaho muhiima waay ahlu sunnu waxay aaminsan yihiin qof janna u waajibtaba inuusan jirin ama nebi ha noqdo ama malag ha noqdo ama qof kaloo saalixa ha ahaado qof janna ay u waajibto la leeyahay waa waajib in janno la siiyo ama ilaahay janno geliyahay ma jirto wain kaana camaluhu xasanan camalkiisu hadduu doon haba wanaagsanaado wa cibaadatuhu cibaadadiisuna ha ahaato akhlasu lcibaadaat cibaadaadka midda ugu haalisnimada badan wa aacatuhu aacadiisu haddii yani ha ahaato aska aacaad aacaadka midda ugu nadaafad ugu طahaarada badan oo ugu wanaagsan wa طariiquhu طariiqiisu ha ahaado murtadaa mid laga raaliya heerkuu doona ha gaaro dhanka acmaasha saalixadee ahlu sunnuhu waxay aaminsan yihiin inaysan jirin qof janna u waajibtay heerkuu doona ha ka gaaro xagga acmaasha hadduu doono ha noqdo acbad الnaas kan dadka ugu cibaadada badan ugu fadliga badan ugu طahirnaanta badan janna uma waajibno janno oo waajib ahaan u leeyahay oo la leeyahay ilaahay waajib ku tahay qofkan inuu janno geliyahay ma jirto ilaa an yatafadala allaahu calayh ilaa allah subxaana wa tacaala inuu ku tafadulo oo ilaahay uguma naxariisto ku galladaysta mooyaane fa yuujibuhaa oo markaa alla uu janno u waajibiyo qofkaasi fa yuujibuhaa ay lahu alla qofkaas uu janno u waajibiyo bimannihi wa fadlihi allah subxaana wa tacaala galladiisiiyo fadligii dartii inuu janno ugu waajibiyo mooyaane hadalkaani waa raddun cala almuctasila almuctasila waxay leeyihin qofka hadduu daacaadka la yimaado waxaa alla ku waajiba inuu jannada geliyo waa waajibun cala allah saasay leeyihin waxay yidhahdeen culimmadu waa suuءu ladab maca allah arrintaasi waa akhlaaq darro iyo aadaab xumo oo ilaahay ay kula dhaqmayaan muctasilada sidee adigoo cabdiyaho addoonah ilaahay ugu waajibinaysaa waxaad leedaha waa ku waajib see ugu waajibina adiga ilaahay subxaana wa tacaala yaa waayese qofka mudan ama ay suuragal tahay inuu ilaahay wax ku farad yeelo ku waajibiyo ma jiro arrintaasi marka waa qalab ahlu sunnahana waxay leeyihiin allah subxaanahu wa tacaala jannada qofkuu gelinayo wuxuu ku geliyaa bifadlin minhu waraxma qofkaasi ama nebi ha ahaado ama kayrkii waxaan ognahay afdalu ha afdalu hadihi اlumma ama afdal اlkhalqi cala اliطlaaq waa nabiyuna muxamed salى اllahu عalayh wasalam asigaana wuxuu yidhi laa yadkhulu axadu اljannata bicamalih qofna jannada ku geli maayo buu yidhi bimuqaabili camalih camalkiisa muqaabilkii qof janno ku gelaayo ma laha markaasi saxaabadu waxay yidhahdeen walaa anta yaa rasuula allah rasuulka ilaahay o adiga xataa muqaabilka camalkaaga ku geli maysid miyaa jannada markaasuu yidhi walaa ana aniga xataa janno ku geli maayo buu yidhi camalkayga muqaabilkii ilaa an yatagamadanii allaahu biraxmatin minhu ilaa allah subxaana wa tacala inuu naxariistiisa igu daboolo oo ilaahay ii naxariista mooyaane wuxuu yidhahda ku geli maayo camalkayga jannada masaladan ahlu sunno ay aaminsan yihiin waxaa daliil u ah xadiidkaasaa daliil u ah laakiin allah subxaana wa tacaala asiga addoommadiisa saalixiinta ah wuxuu u waajibiyey janno u ballan qaaday wallaahu laa yukhlifu lmiicaad ilaahayna ballamada kama baxo subxaana wa tacaala marka dadka saalixiinta ballanqaaday haystaan min allah rabbulcaalamiinna ballanta kama baxo amaa in la yidhahdo ilaahay waa ku waajib oo waa ku laasim inuu fulaan min annaas jannada uu geliyo arrintaasi akhlaaq akhlaaq darro waa wuxuu yidhi shiikhu asoo arrintaa cilaynaya maxaa dhacay qofka hadduu afdalu الnaas uu yahay ama acmaashiisu acmaasha ugu sarrayso maxaa loo dhihi waayo janna u waajibayso ilahay waa ku waajib inuu janno geliyo arrintuu rabaa inuu cileeyo wuxuu yidhi id camalu اlkhayri maxaa yeele khayrka samayntiisa alladii khayrkaasoo camilahu uu sameeyo qofka la imaanaya lam yatayasar lahu camalkaasi uma fududaanin ilaa bitaysiiri اllaahi caza wajal ilaa alla fududayntiisa mooyaane qofkaan la leeyahay daacaad fara badan uu la yimid yaa waafajiyey daacaadkan inuu la yimaado ilaahay baa waafajiyey subxaana wa tacaala falow lam yuyasirhu lahu hadduusan allah u fududayn lahayn lam yatayasar uma fududaateen ilaahay hadduusan u fududayn lahayn oo u sahli lahayn ma u fududaateen walow lam yahdihi allah hadduusan hanuuni lahayn lam yahdi lahu abadan kuma hanuuneen ficilkaas inuu la yimaado bijuhdihi wa jiddihi inuu kula yimaado dadaalkiisa ma awoodi kari lahay qaala allahu caza wajal walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuh maa zakaa minkum min axadi abada walaakina allaha yuzakii man yashaa fadliga ilaahay iyo galladda ilaahay haddaysan jiri lahayn oo allah subxaana wa tacaala adinka idinku galladaysanaya waraxmatuhu naxariistiisa haddaysan jiri lahayn maa zakaa minkum min axadin abadan qofna ma tahirnaadeen oo ma ma wanaagsanaadeen axad adinka idinka mida qof adinka idinka mida ma fiicnaadeen walaakina allaha laakiin alla yuzakii asigaa tahira man yashaa ciduu doono qofkuu doono ilaahay tahira subxaana wa tacaala idan qofka la imaanaya acmaasha saalixada ee ah almusakaa oo qof taskiyaysan ammaanan xumaan ka hufan ah waa qofka ilaahay طahiro subxaana wa tacaala almusakaa waa man zakaahu اllah waa qofka ilaahay طahiro subxaana wa tacala oo ilaahay hanuuniyo idan fadligoo dhan yuu u noqonayaa ila اllahi subxaana wa tacaala acmaasha heerka ugu sarraysa haddaad la timaado fadligeedu yacuudu ilى اllah ilaahay buu u noqonaya waxa adigu leedahay ma jiraan waqaala alla wuxuu yidhi mukhbiran can ahli اljanna asagoo ahlu jannaha ka warramaya wa qaaluu waxay yidhahdeen ahlu jannaha alxamdu lilah mahad dhammaanteed allay u sugnaatay alladii allahaasoo hadaanaa na hanuuniyey lihaadaa arrinkaa nagu hanuuniyey heerka aan ku sugannahay iyo wanaagga aan hadda aan ku dhex jirno waa aakhiro waayo iyo waddadii xaqa ahayn marnay allihii nagu hanuuniyey ayaa mahadoo dhan u sugnaatay wamaa kunnaa annagu maanan ahaanin linahtadiya kuwa hanuunaya annaga ma hanuuneen dariiqan hanuunkaha wanaagga annagu ma raacnayn lownaa an hadaana allah hadduusan ilaahayna hanuuni lahayn bihidaayat illaah ayaan ku hanuunnay oo dariiqa xaqaa ku waafaqnay ilaahay bay uga mahadinayaan ahlu jannaha wa fii aayaatin siwaaha iyo aayado aayado aan siwaaha oo aayaadkan ka soo haray ayaa daliil u ah oo tusinaya wax walba inay ka ahaadeen min allah idan adiga maxay tahay galladaad sheeganaysid maxay tahay mudnaanta aad sheegan kartood leedahay waxaan aniga ilaahay ku waajiba inuu janno igeliyo maba jirtaba sideedaba salaad walbood tukanayso camal walbood la imaanayso waa bifadlin min allah waa bitowfiiq illaah subxaana wa tacaala wax walba ilaahay u noqonaya tilaabana ma qaadi kartid xagga khayrka iyo wanaagga ilaa bitowfiiq illaah in ilaahay ku waafajiyo mooyaane subxaana wa tacaala laakiin waxaad ogaataan tacliilkan shiiku sheegay oo masaladan ku cileeyay waa tacliilka ahlu sunnaha ay ku cilaynayaan amaa muctasiladu naguma waafaqsana tacliilka muctasilada tacliilka naguma waafaqsana walidaalika meesha lagu kala duwan yahay waa aasaaska marka horeba qawaacidda hore hoose lagu kala duwan yahay annagu waxaan leenahay ama ahlu sunnuhu ay leeyihiin wax walboon samayno ilaahay towfiiqdiisay ku dhaceen tilaabo ma qaadi karno ilaa biicaanat illaah inuu ilaahay noo kaalmeeyo ilaahay garab nagu siiyo mooyaane muctasiladu waxay leeyihin maya ilaahay subxaana wa tacaala afcaalu lcibaad wax shaqaa uu ku leeyahay ma jiraan qofka hadduu hanuunana asaa keensaday hanuunka hadduu baadiyoobana asaa isbaadiyeeyey ilaahay mana hanuuninaya mana baadiyeynayo shaqana kuma laha addoommada afcaashooda walidaalika warkooda ah ilaahay waxaa ku waajiba inuu janno geliyo xagguu ka yimid meeshaanuu ka yimid oo ah afcaalu lcibaad inay ayaga u madax bannaan yihiin allah subxaana wa tacalana wax tadahula uusan ku lahayn wamaa buniya calaa baailin fahuwa baail wixii baail lagu dhiso baail waay arrintan in janna u waajibaysa ay leeyihiin baailay ku dhiseen ayaduna waa baail wixii lagu dhisana waa baail ahlu sunnaha arrinkay sheegeenna waa xaq xaqna way ku dhisantaa waxay ka soo qaateen min alkitaab wasunna sidaasaa waajiba qof walba muslim inuu caqiideeyo ma jiro qof xaq u leh oo allah subxaana wa tacaala ku waajibin kara inuu janno geliyo ama la leeyahay janna u waajibaysa oo ilaahay waajib ku taha subxaana wa tacaala waxayna yidhahdeen culummadu acmaashaad samaynaysa o dhan ka soo qaad in lagu cumri siiyo siddeetan sano sagaashan sano boqol sano boqolkaa sanana aad ahayd mujtahid fi lcibaada wa fi alacmaali asaalixa qof aada ugu dadaala intaas acmaasha aad samaynaysid ma noqon karaan mana u dhigmi karaan neefsiga aada neefsanayso abaalkeeda ma gudi karaan oo ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala qofka ma ka maarmaa inuu neefsado wax yar hadduu xataa hawo waayo ama uu neefta waayo waa dhimanaya waad aragteenoo qofka neeftaa ku xirmatay markii la yidhaha isbitaallada loola cararaa qof tacbaanuu noqonaya neeftaas aada neefsanayso oo ilbiriqsi aadan ka maarmin haddii lagu yidhaahdo yaa ku siiya neeftan adiga xaggaa ka keentay waxa adiga leedaha meeshaan ma jiraan haddii lagu yidhahdo war neeftan aada neefsanayso abaalkeeda gud cumrigaaga dhan haddaad siiso xataa ma awoodi karti inaad gud shukrigeeda ma keeni karti iska badaa xibnaha kale samciga maqalka yani samciga iyo basarka caqliga ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala xibnahan aad ku soconayso nicmooyinka faraha badan ilaahay ku siiya arladan hadda aan ku fadhinoon gabrannaha annaga miyaa iska leh ma lihin haddii lagu yidhaahdo lugaha dhulka ka qaad xaggaad aadaysaa haddii alla yidhaha subxaanaه wa tacaala meeshaad taagantah haddaanaa iska leh dhulku waa dhulkaygii meel raadso iska badda adiga naftaada waxay ku saabsan ma awoodi kartaa inaad ka kacdo ma awoodi karti waad ku dul soconaysaa waad dul seexanaysaa waad dul fadhiisanaysaa waad beeranaysaa mirihiiyaa kaaga soo baxaya xoolihii baad daaqsanaysaa guryahaad ka dul dhisanaysaa wax adigu leedahana maaha ilaahay ku sii subxaana wa tacaala idan meeshaan gorgortan ma yaallo waxaad ku gorgortantana meesha kuuma yaallaan inaad tidhahdo marka ani acmaal saalixahan la imid saa darteed janno in la siiyaa waajiba waa caqli darro waa caqli darradii muctasilada waay caqiidada ahlu sunnahana sidaa ma aha sida sheikha sheega waa ictiqaada ahlu sunna wax walba oo aad la timaaddo oo camal wanaagsan ah waa bifadlin min allahi waraxma waa inaa ilaahay uga subxaana wa tacaala uga mahad celiso oo tidhahdi sida ahlu jannaha ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah wayactaqiduuna wayashhaduun ahlu sunnuhu waxay caqiidaysan yihiine ka markhaati kacayaan ana allaha caza wajalla ajala likulli makhluuqin ajala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u muddeeyey makhluuq walba ajalan ajal ajal iyo muddow makhluuq walba ilaahay u sameeyey wa anna nafsa nafna lan tamuuta ma dhimanayso ilaa biidni illaah ilaa ilaa alla idankii mooyaan kitaaban mu'ajalan waa maktuub bimacnaa waa wax qoran oo la ta'jiiliyo macnaha muddaysanoo wakhti leh waida inqadaa ajalu lmar'i qofka ajashiisu hadday dhammaato falaysa ila almowt falaysa ma jirto ila almowt geeri mooye wax kale ma jiraan ajashaadu hadday dhammaato waa xiilada ood ku baxsan karta haba yaraatee ma jiraan waxaan geeri ahayn ma leh walaysa lahu canhu fawtun mana u sugnaanin buu yidhi qofkaasi fakasho iyo baxsasho uu geerida ka baxsado qaala allahu caza wajal walikulli ummatin ajal ummad walba ajal iyo waqti bay leedahay فإida jaءa أjlهm laa ystأkhiruuna saacaة walaa ystaqdimuun ajashoodu hadday u yimaado oo ajashu timaado ma dib dhacayaan saacad ama wakti yar walaa ystaqdimuuna mana hormarayaan laa taqdiim walaa تأkhiir midna ma jirto ajashiisuu ku dhimanaya qofka وaqaala tacaalى alla wuxuu yidhi wmaa kaana linafsi nafi uma sugnaanin an tamuuta inay dhimato إila bإidn الlah ilaa alla idankii mooyaane subxaanaه وataعaalى kitaaba muأjala waa kitaab muddaysan waay waa wax wakti leh waktigaasi markii la gaaro laa shaka inaad dhimanayso noolo walbana waa dhimanaya kullu nafsin daa'iqat اlmowt naf walba waa mid geeri dhadhaminaysa laakiin waxaa lagu kala duwan yahay waa la kala horeeyaa dadka qaarna waa isku wakti qaarna waa kala horeynaya mana ogid waktigaagu goorku ku aadan yahay iyo waktiga aada dhimanayso laakiin waxaan hubnaa oon ictiqaadsannahay ictiqaadan jaaziman in qof walboo naga mida uu dhimanaayo qof walba inuu dhimanayo qof walbana inuu ajalleeya uu ku dhimanayo wayashhaduuna ahlu sunnuhu waxay ka markhaati kacayaan anna man maata qofkii dhinta ow qutila ama la dilo faqad inqadaa ajaluh waxaa dhammaaday ajashii almusamaa lah ee loo mudeeyey ajashii loo magacaabee loo mudeeyey ayaa dhammaatay almusamaa lahu waa bayna alqowseyn waa dabcadaha kale qaala allahu caza wajal qul waxaad tidhahdaa nebi moxamedow low kuntum fii buyuutikum low kuntum fii buyuutikum haddii aad ahaataan guryihiinna oo guryihiinna aad ku dhex jirtaan labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu waxaa soo banbaxaaya kuwii dagaalka lagu qoray kuwii dagaalka waxaan dhi kuwa dilkii loo qadaray labaraza waxaa soo daahiraya aladiina kuwa kutiba calayhim alqatlu dilka ilaahay ku qoray subxaana wa tacaala oo waqtigoodu dhammaaday waa usoo banbaxaya waxay u soo baxayaan ilaa madaajicihim meelihii ay jiifsan lahaayeenoo dhinacoodu dhici lahaa ayay usoo baxayaan allah wuxuu ku radinayaa hadalkan warkii munaafiqiinta oo ay lahaayeen low ataacuunaa maa qutiluu haddii annagana adeec lahaayeen lama dileen iyo wararka la midka ah arrinku sidaa ma aan buu li alla subxaana wa tacaala kuwooda guryaha isku reebaya ee isdhahaya yaa laydin dilin haddii guryahooda ku sugnaadaan xataa alla subxaana wa tacaala wuxuu u soo saarayaa meelihii lagu dilay qof walbuu ilaahay qadaray subxana wa tacaala in la dilo waa la dilayaa meeshii ilaahay qadara subxaana wa tacaala in lagu dilo oo dhinaciisu dhacana waa dhacaya waqtigii loogu talagalana way ku dhacaysaa wax dhan waa wax ajala wa ajashu maaha dhimashada keliya dhimashada iyo wuxuu ku dhimanayo iyo goorkuu dhimanayo iyo meeshuu ku dhimanayo intaba waa wax maktuub oo qoran waay laakiin qofku ma oga wamaa tadri nafsu maada tagsibu hadan wamaa tadri nafsu biأyi ardin tamuut nabiguna wuxuu yidhi calayh الsalaatu wasalaam إida araada allahu qabda cabdi biardi jacala lahu ilayha xaaja ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doono inuu addoon oofsado biardin dhul ou ku oofsado arladiisa ka mida jacala lahu ilayha xaaja wuxuu addoonka u yeelayaa arladaas xaggeeda ayuu wuxuu ka gelinayaa dan lamaba celi karo qofkaas lama celi karo wuxuu leey meer heblan danka leeyahay haddii maanta loogu talagalay berri gaar yeeli maayo wuxuu le maya meeshaas hadna ka leeyahay waa inaan aado waa la dadejinayaa adduunyada meesha ugu dambaysa haddii ay qoran tahay qofka inuu ku dhinto waa ordaya meeshuu aadaya lagamana celi kara ilaa barti uu tago bartaas uu ku dhinto waa wax maktuuba waay marka dana ilaahay u gelinaya subxaana wa tacaala qofka asiga uma muuqato waa dhimanaysa laakiin maxaa u muuqda dantaa u muuqata wuxuu is leeyahy dantaas gaar markaasuu danta ku dhimanaya waxaa ilaahay u qadara maalan inuu diyaarad inta raaco diyaarad ku dhinto diyaaraddaas uu ku dhimo lahaa asbaabteedaa loo sahlayaa bixitaankii dantii uu baxaayaa la gelinayaa qalbigiisa oo la jeclaysiinayaa waa u dhaqaaqaya wakhtiga loogu talagalay iyo meeshay marayso loogu talagalay iyo qaabka ugu dhiman lahaa wixii oo dhan wakhtigaasay ku wada dhacaya wax maktuuba waay waa wax la qoray intaadan dhalan ka hor maaha wax hadda la qoraayo maaha wax maktuuba waa intaadan dhalan ka hor وqaala tacaalى alla wuxuu yidhi aynamaa takuunuu meel kastood ahaataan yudrikum اlmowtu geeridu wuu idin haleelaya geeridu waa mid idin haleelaya walow kuntum aadba ahaataan fii buruujin guryo dhexdood mushayada la adkeeyo guryo adag oo meel sare ku yaala mushayada waa murtafica waa binaa waa qusuur qasriyo waaweyn oo la adkeeyey oo haddana meel sare ku yaalla meesha sare waxaa looga gaashaamanayaa maalan waxyaabaha laga baqaayo meel saruu degayaa ilaaluu samaysanayaa gurigu waa adag yahay markay geerida timaaddo waa kugu meeshaasay kugu imaaneen haddii meeshaas bannaankeeda inaad ku dhimanta ilaahay qadarana waa lagaa soo saaraa adoo raalli aad soo baxaysaa ood soo raadsanaya meeshaad ku dhimo lahayd sanaadiidu quraysh markii lagu leynayay dagaalkii beder markay heleen ciirtoodii oo gacantii saxaabada ay ka badbaadeen mushrikiinta qaar ka mid a waxay yidhahdeen haddaan hantideedani helnay aan iska noqonno oo magaaladii makaan ka nimid aan aadnay ille markaa waxay usoo baxeen inay difaacdaan gaadiidkoodii iyo tijaaradoodii abujahal raggu ka mid ah waxay yidhahdeen maya waa inaan dhoolatu samayno ila meesha ilahay waxbuu qadara subxaana wa tacaala wuxuu waa inaan dhoolatu samayno waa inaan beder tagno saddex maalinna aan khamradana ku cabno xoolahana ku gowraconno oo maxamed iyo saxaabadiisa meeshaasi aan ka tusinno awooddeenna waa dhoola tus waay waa diideen wax kale waa la marsiin waaye markaasay waxay yimaadeen beder ilan bederaa waxay qadaran inay ku daataan halkaas oo dhinacooda uu dhaco meesha meeshaas beder ayaga laakiin ujeeddadooda maxay ahayd inay qalabo muujiyaan inay awood muujiyaan laakiin ilahay wuxuu qadara subxaana wa tacaala in mid walboo ka mida halkaas uu dhaco walidaalika nebigu waa xadiday sala allahu alay wasalam rasuulka alayh slat slam meeluu inta xariiqo wuxuu yidhi haadaa masracu fulaan hebel halkaanuu ku dhacaabu dhinaca fulaan halkaanuu ku dhacayaa wa haadaa masracu fulaan odayaashii uu magacaabayaa hebelna halkaanuu dhacaya ilaah u waxyooda subxaana wa tacaala mid walba meeshii nebigu calaamadeeya dhinaciisu dhacay meeshii nebigu u tilmaamay inuu dhinaciisu dhacayo halkiia dhinaciisu dhacoo lagu dilay marka waa wax muajala oo maktuuba arrintan sheikhu wuxuu ku radinayaa almuctasila muctasilada waxay qabaan oy leeyihiin almaqtuul makhruumu اlajal waxay leeyihin qofka maqtuulkaahee la dilay makhruumu اlajal waa mid ajashiisa kharmi lagu sameeyey ajashiisa ayaa la ayaa la dhaawacay ajashiisaa la dilaacay macnaha waqtigiisa ka hor ayaa dilku ku dhacay bay leeyihin ayaga waxay aaminsan yihiin qofkan la dilay inuu yahay qof la dadejiyey waktigii loogu talagalay inuu ku dhinto ka horna uu dhintay waktigii loogu talagalo ka hor uu dhintay bay leeyihin walidaalika fakirka ah oo gaaladu ay qabaan oo ah maaragtay qofka hadduu is-ilaaliyo hadduu isdhowro inuu iska noolaan karo gaalada qaaraa sidaa qaba ama yidhaahda waxayna qofka baawurta iyo waxyaabaha asbaabaha dilka hadduu iska dhowro waa fududaanaya macnaha waa waa sii noolaanaya mudduu sii noolaana wax jira maaha muctasilada ictiqaadkooda waa ictiqaadkaas waxay qabaan in ajashu in kharmi ku imaanayo qowlkan muxuu ku dhisan yahay qowlkan wuxuu ku dhisan yahay ana allaha laa yaclamu acmaala alcibaad ilaahay subxaana wa tacaala addoommada acmaashooda ma oga lidaalika markuu fulaan min annaas ou qofkan dilaayo waxay leeyihiin ilaahay ma oga subxaana wa tacaala inuu dili doono qofkan laakiin allah subxaana wa tacaala qofkan ajalu u sameeyey ajashiisa ka horaa hebel meel uga soo baxa markaasuu dilo qofkan idan wakhtigiisuu ka soo hormariyey waa dadejiyey qofkan waxba ma dadejin karo laakiin un sababaa looga dhigay in inuu dhinto qofkan waktigan uu dhinto waxaas ama sababtaas ama wuxuu ku dila uu ku dhinto waa wax maktuuba oo qoran inuu hebel sabab u noqon doonana waa wax maktuuba oo qoran laakiin wax ajashio lasoo hormariye ah ma jiraan haba yaraate ictiqaadkan qofka muminkaa inuu caqiideeyo ameen dhaweedna waa sheegnay waxaa laga faa'iidaysanayaa alطuma'niina washajaaca xasilooni iyo geesinimo iclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhطi'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak waxay ka mid tahay duruustii nebigu uu siiyey sala allahu alay wasalam cabdullahi bni cabaas ogow cabdullaahi iyo wixii ku gafa ma ahayn buu yidhi wax ku asiibi lahaa waa i garab martay haddaan saas samayn lahayn waa waxaas waa ay asiibi lahaayeen sax ma ah waxaasi waa lowdii nebigu reebay calayh isalaatu wasalaam faina low taftaxu camala shayطaan low camala shayطaan ay furaysaa dadka qaaraa waxay yidhahdaan haddaan meeshaas aadi lahaa dhibkaasaa isoo gaari lahaa ama meela inta wax ku gaaraan ayuu wuxuu leeyahay haddaan meeshaas aadi lahayn waxaan iguma dhaceen sax maaan iguma dhaceen waxaan maktuubaya mar walba oo kugu dhici lahay asbaabaha in lala yimaado waa mashruuc oo adiga qaybka ma ogid laakiin markay wax dhacaan oo qadartu rabbi dhacdo subxaana wa tacaala waa inaad ku raali noqoto wix ilaahay qadaray alridaa biaqdaar illahi caza wajal waa wax laga doonayo qof walboo mu'mina iyo inaad ogaato waxaan inay ahaayeen wax kuu qoran marnana aan ku asiibi lahayn ama aan ku gafi lahayn wixii ku gafa kuma asiibi lahayn wixii ku gafo ku garab mara ma ahaanin wax kugu dhacayay wixii kugu dhacana ma ahaanin wax ku gafay arrintaasi maxay ka mid tahay waa min aliimaani bilqadar waxaa qadarka oo la rumeeyo ayay ka mid tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin